qodobka koowaad waxa weeye ciidamada amniga ha la shaq ha ogolaadeen inay dhibtoodaan oo amnigooda la sugo oo amniga shacabka soomaaliyeed la sugo oo amniga dowladda la sugo ha ogolaadeen qodobka labaadna waxa weeye argagixisadu aday ku dilaysaa shacabkay laynaysaa maanta dadka halkaa ku dhintay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa shacab dowlad maaha waxay laynayaan waa shacabka waa hooyooyinka waa caruurta ayay laynayaan laba sibay kuu dilaayeen marka koowaad cilmihii bay idinka kaxaysanayaan n- saasay naftooda u goynayaan qarax bay ku dhammaynayaan ciidamada dowladda xabadooday ku dhammaynayaan way idin- shacabkii saasay u dhammaynayaan marka labaadna meel kastaad ku urursantiin way qarxinayaan dowlad ma rabaan qof kastoo noolay dilaay marka la shaqeeya dowladda ha ogolaanina kooxaha argagixisada ahi inay gudihiina ku samaystaan qaraxyo ku samaystaan een, haddii ay beedo shirqoollo ku noolaadaan soo sheeg wiilkaaga hadduu